فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa oo jimco ah saddexda dulxaja sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban kenyaati ah oo ku le-day gaari kula gadoomay dhulka soomaalida ay ka haysato ee n f d faahfaahin ku aadan dhacdadaasi ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysa doontaan mid ka mid ah dadkii ay dowladda federaalka ku qasabtay inuu qayb ka noqdo waxa loogu yeero doorashada qof iyo cod oo jeexjeexay warqadda isdiiwaangelinta kadib markii uu goob amni ah tagay isagoo ka waramaya qaabkii loogu qasbay ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee banaadir oo si adag uga hadlay falka ay dowladda federaalka dadka shacabka ah u qasbayso waxa loogu yeero doorashada qof iyo cod waraysi aynu la yeelanay afhayeenkooda ayaad caawa dhegaysa doontaan hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed oo dafiray dadkii shacabka ahaa oo ay ku xasuuqeen deegaanka dacawaley isagoona sheegay inay sii wadi doonaan caburinta dadka rayidka ah waraysi la yaab leh oo uu siiyey warbaahinta reer galbeedka ah oo uga waramay in komantii ay dadka u xirayaan ayaan caawa barnaamijkeedii kugu soo gudbi doonnaa dowro muddo bil ah u socotay macalimiin u dhashay beesha tunni oo lagu soo gabagabeeyey magaalada kuunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose culimo nabadoonno iyo mas-uuliyiin ka hadlay munaasabadii lagu soo gunaanadayay ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaasi iyo xubintii faa'iidada caafimaadka iyo caawa waxaad dhuuxa ku dhegaysa doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waa mar kale iyo dhuuxa
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام maalmaha way kala fadli badan yihiin dhulkuna waa uu kala fadli badan yahay aadanaha eebba abuurayna waa uu kala fadli badan yahay malaa'igta waa ay kala fadli badan tahay wakhtigana sidoo kale waa uu kala fadli badan yahay sidaasi darteed barnaamijkeenna diradda jamcaha waxa uu ifin doonaa oo dhegaystayaasheenna uu xasuusin doonaa faa'iidada tobanka maalmood ee hore ee bishan
shalay waxaanu joognay mawsim ramadaan haddana waa mawsimkii cashri dilxija waxaa ku jira ruknun min arkaan alislaam oo la yidhaha rukniga xajka
والفجر وليال عشر
waalfajri walayaalin cashir waalfajri baan ku dhaartaye iyo walayaalin habeenno cashrin toban ah ayaan ku dhaartay buu leeya allah subxaana wa tacaala dhaarta allah ee maalmahan waxa ay muujinaysaa fadligooda iyo muhiimadda weyn ee ay leeyihiin maalmahan
maalinka ee sagaalaad oo bishan dulxaja macrafa ay sagaalka tahay maalinka xujaajta mooyaane dadka kaleo xajka aan joogin waxaa aad iyo aad ugu fiican inay soomaan maxale soonka maalinkaa la soomo laba sano dembigood ayaa lagaa dhaafaya waa maalinkaa keli ah
waa shaymaa oo joogta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka dacaaraha haddaan fikirkaaga ka dhiibto imaaraadka carabta iyo kuwa la midka waxaa ku kalifay inay xoolahooda siiyaan trump mar hore ay ahaayeen awlaadii trump sidaas ayna u siiyeen aabbihii barbaariyey
laa ilaaha ila allah awood ay ku dhahaan hadal ahaan ma leh carabkiyaa nuuxnuuxsaa min shiddat aljuuc ama ilmihii inta wax ku dhaceen kala go'ay aasaa la yidhi haye los angeles aan dhisno laa xawla walaa quwata ilaa billaah
kow wuxuu ka bilaabay dowladda sacuudiga soo dhoweyn ballaaran ayay u samaysay dowladdan sacuudiga kadibna waxaan idaacadda ka maqlnay wax lala yaabo oo ah dowladda sacuudiga inay siisay lacag haddina u duulee dowladda qatar oy siisay diyaarad
ciidan in carruurtaada ay farxaan oo keliya miyaad ku ekaanaysaa ood ku raalli noqonaysaa mise sanadkan waxaad qaadan doontaa doorkii naxariista doorka farxad wadaagga bulshadeenna muslimka ah adigoo ka qayb qaadanaya farxad gelinta carruurta aanay u suurtogelin inay ciidaan si ay iyaguna u dareemaan qiimaha maalmahan sanadkan shaqsiyan dhegaystow adiga haddana dhegaysanaya ee idaacaddu kuu shidan tahay sabab ma u noqon kartaa inuu ilmo agoon ah dhoola caddeeyo maalmaha ciidda waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan aynu ku bilowno caawa barnaamijka dhuuxaha qodobka ugu horeeya gaari kooyal ah way la socdeen askar kenyaati ah ayaa waxa uu ku rogmaday inta u dhexaysa deegaanada wargaduude iyo hareerey suuke ee hoostaga degmada ceelqaalow ugu yaraan saddex askari oo kenyaati ah ayaa la xaqiijiyay inay halkaasi ku dhinteen lix kalena way ku dhaawacmeen gaarigii kooyalka ah oo ay wateen ciidanka kenya ayaana burbur xoogan gaaray
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag mid ka mid ah dadkii ay dowladda federaalka ku qasabtay inuu qayb ka noqdo waxa loogu yaro doorashada qof iyo cod ayaa waxa uu jeexjeexay warqad isdiiwaangelin ah ka gadaal markii uu tagay goob amni ah ruuxan oo muuqaal iska soo duubay ayaa waxaa lagu arkayey isagaoo jeexjeexaya warqad si qasab ah dowladda federaalka ay uga diiwaangelisay inuu qayb ka noqdo waxa loogu yaro doorashada qof iyo cod wuxuu dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan ehelkiisa ka raaligeliyey falkaasi isagoona sheegay in lagu qasbay waa kan isagoo ka hadlayay arrinkaas bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdisalaan maxamed axmed shalay waa la ikhalday annagoo rag badanaana la soo afduubay qasab ku codayaana la dhahay hadda qasab ma soconayo waxaan go-aansaday inaan ilma adeertay wax la qabo qodkaa waa jeexjaaxay waxaan ka codsanayaa ilma adeertay iyo odayaasheedii nabaddoonnadeedii inay iga raali noqdaan qaladkaas waa iga dhacay warqadiina wataa waan jaxjaaxay waxaa laga raali noqday wasalaamu calaykum xilli waayihii u dambeeyey dowladda federaalka ay sii kordhisay in dadka shacabka ah ay ugu qasabto inay isku diiwaangeliyaan waxa loogu yeero doorashada qof iyo cod ee wato xasan sheikh ayaa waxaa si aada uga hadlay waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee banaadir gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi afhayeenkooda nabadoon guuleed fartaag ayaan ka wareysanay nabadoon marka hore kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa tahay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee banaadir qaabkee baad uga fal celinaysaan falkaasi ay dowladda federaalka kula dhaqaaqayso dadka shacabka ah bismillaahi waa dhowa bismillahi horta marka u horeysa dowlad federaali dowladiba kama jirto wadanka wadanka haddii dowladi ka jirto waxyaalaha ka dhacayaa hadi kama dhaceen waxaan u aragnaa arrintaas waa arrin xasan sheikh uu rabo mar kale inuu dib ugu soo noqdo waa xalka ugu dhow xildhibaanadii waa iska naceen gaaladii awal meesha keensatay way iska naceen marka wuxuu rabaa doorashadaas qof iyo codka ah wuxuu isleeyahay aad wax ku shubatid oo shacabku hadeeleykunayay marka waxaan u aragnaa doorasho xaaraana inay tahay midda kale markii xaqiiqda loo hadlo dadkan wax dooranhaya iyo dadkan la dooranhayo xaqba uma leh inay waddanka xukumaan sababtoo ah dhalasho ajnebiyahay haystaan baasaboorro waa dad ajaaniiba hadeeleykunaya wey marka ayaga dhan baa xaaraan laysku keenay weeye maaragtay xaqba umale ajaaniib haddee lakunayay waddanka boobaysa weeye oo maaragtay n ka tabcanaysa wax dal iyo dadka iyo diinta midna raba haddee lakunay lamara ma jiraan xagga diinta ilaahay waa ku kufriyeen ka fare weeye ilaahay ka furtay dalkii ma rabaan xaraash iyo xoolo jaban bay ka dhigeen haddee laykunan yahay baddii bay iibsanhayaan oo xasan sheekh madax ugu yahay birigii bay iibsanhayaan dadkii bay dhulkii ka barakicinhayaan maaragtay doorashaba xaqumale maaragtay waxaa weeye col weerara oo dalkii iyo dadkii soo weeraray weye oo in layska dhiciyo mudan oo shacabkana waxaan leedahay waar iska dhiciya doorashana ha sininaha cidna ha dooranina maaragtay ma cid ajanabiyaho ma gaal ajnabiya haa dooranaysa dadka maaragtay saasaan ugu baaqaynaa waayahay namadoon dadka muqdisho aad ka warqabtaa dhibaatooyin kala duwan ay dowladda federaalka ah u geysatay ee sanadihii ugu dambeeyey waxaa og tahay in dhulalkoodii muqdisho la boobay hantidii muqdisho in badan oo ka mida dibadda loo saaray ayadoo dhibaatooyin caynkaasi hay jirto haddana in doorasho lagu qasbaa la yidhaahdo oo qori caaradii ah dadka qaarkood waxaa ka warqabtaa in degmada kaxdoo kale in qaarkood dadka la jujuubay bal reer muqdisho arrinkan muxuu uga dhigan yahay se maxaa la gudbo
horta wuxuu uga dhigan yahay barakicin weeye horaana loo barakiciyey markii baddoodii iyo dalkoodii iyo maaragtay batroolkii iyo macdantii wax kasta la iibsado shisheeyo maaragtay turkiga iyo cimaaraad iyo ka mid yihiin laga iibsaday waxaa loogu soo dhigtay dagaankii guryihii ay ku hodanhayeen ayaa looga soo dhigtay marka wuxuu uga dhigan yahay barakicii u dambeeyey xaarufintii u dambaysay ayuu uga dhigan yahay dadkana hadda waxaa la gudboon inay diriraan oo maaragtay ilaahay qoomaan isdullayn ma dulleeyee cadow aaday iska dhicinahayn suura buu kaa yeelahaya marka waxaa la gudboon inay iska dhiciyaan oo dagaalamaan oo lacagaha baadaaho laga qaadahayo hub kala baxaan oo maaragtay dagaalka mujaahidiintu ku wadaan gaalada inay garab siiyaan oo ku soo biiraan oo maaragtay dalkooda iyo dadkooda diintooda difaacdaan ayaa la gudboon dadka reer muqdisho iyo meelaha la mid ah
waxaad ka warqabtaa kulankii ugu dambeeyey ee ay yeesheen xildhibaanada mucaaradka ah guud ahaan kooxaha mucaaradka xisbiyada mucaaradka waxay ku sheegeen in kulankooda ay hubka qaadan doonaan haddii xasan sheekh uusan talada dhulka dhigin dadka muqdisho arrinkaas janis ma uga banaan yahay oo ma suuragal ma tahay markii ay isku dhacaan kooxaha mucaaradka ah iyo dowladda federaalka in dadka muqdisho iyagana ay dhinacooda ka soo galaan oo sidaasi muqdisho uga holco dagaal suuragelin kara in dadka muqdisho dib ay u hantaan taladooda
horta kuwaan mucaaradka oo maaragtay dagaalka ku goodinhaya waa xasan shiikh oo kale maaragtay isma dhaamaan maaragtay uga roonaan mahayaan waxay dabadaha uga yimaadeen oo isku soo aruursadeen inay maaragtay wixii xasan sheekh hambeeyey inay iyaguna markooda boobaan marka dadku intay kuwaas la dagaalgeli lahaadeen oo garab siin lahaadeen mujaahidiinta inay garab siiyaan oo ku saf noqdaan ayaa maaragtay jaanis u furan weeye haddii hadda ay kuwaan hadda mucaaradka oo xildhibaanada sheeganhaya iyo mucaaradka ay garab siiyaan jugjug meeshaadii joog weeye sida xasan sheekh u gelahaya iyaguna u gelahayaan waa inay mujaahidiinta soo garab siiyaan oo la dagaalamaan oo kitaabkii alla dib ugu noqdaan oy horey uga tageen ayaa maaragtay jaanis u ah oo maaragtay ay ka faa'iidahayaan aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon guuleed afhayeenka ah odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga banaadir
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad maqlaysaan hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa wuxuu dafiray dadkii shacabka ahaa oo ay ku xasuuqeen deegaanka dacawaley isagoona sheegay inay sii wadi doonaan caburinta dadka rayidka ah mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka iyo xabashida itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa isagoo bixinayay waraysi dheer ah oo ay la yeelatay warbaahin ka mid ah kuwa reer galbeedka ayaa waxa uu ka hadlay xasuuqyada iyo dhibaatooyinka foosha xun ee uu maamulkiisa ku hayo dadka rayidka ah cagjar ayaa guud ahaanba dafiray dadkii rayidka ahaa oo ay ciidankiisa ku xasuuqeen deegaanka dacawoley oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed isagoona dadkaasi ku sifeeyey inay ahaayeen maleeshiyaad hubaysan geesta kale wuxuu ku goodiyey inuu sii socon doono caburinta dadka ka hadlay dhibaatooyinka uu maamulkan ku hayo bulshada waxaana isagoo isburinaya uu mar sheegay in xitaa qofka ay u xirayaan haddii uu aragti dhiibto isagoo isla xilligaasi dafiray in aysan jirin qof aragtidiisa loo xiray waa kan cagjar
dacwale waxaa ka dhacday arrin foolxun oon fiicnayn oo ciidamada dowladda lagu beegsaday xoogag hubaysan ay ku beegsadeen yaa ka dhacday anagu ma qabno ciidanka booliska ee deegaanka laba maalmood isku xigta xoog la dagaalamay oo ciidan dowladeed la dagaalamay dad shacabay ahaayeen ma qabno ogta xoogagga la dagaalamay marka sida mararka qaarkood laga dhigo kol waxaa laleeyahay ciidankii baa laleeyay kol waxaa shacab baa laleeyay si kasta ha aato hal qof oo shacbi kuma dhiman hal qof oo shacaba halkaas waxaa ku dhintay dabley hubaysan oo da'deedu ay tahay da'dii dagaalka ku jiray shaq wax eh, wax shacab oo halka ay ciidan isku haleelma jirin waxaan ku tusayaa maalinkii waxaad ka garaysaa dagaalka maalinkii hore shacab waxaa la laayaa marka ciidan hubaysan intaad kala adkaadaan oo la- la dagaalamo maatida la gaadho weeyaan dad hubaysan oo shacab haddii shacab hadday ahaayeen dadka qoriga wataa sharci darro weeyaan la dagaalamada ciidanka yani waxa mar loo dhigaa yani nimankii dagaalamayay saan anagu leedahay xadka kama soo gudbin iyo een, muxuu ahaa gudahay joogeen geerjiraha jooga ee, gobolka gudihiisu hadduu qoryointa urursado ciidanka la dagaalamo shacab maaha ma tuhmayna waan ognahay waa wax cad oo la ogyahay xadka dadka soo gudbay dad gudaha kusii jiray oo jabhada ahaa iyo dad kale oo ku biirayo shacab ahaa markii dambe oo de shacab qoryo qaatay oo dhalinyaro ah lama ogole dee ciidanka shacabku shacab ma tihid dhagax buur korkeeda ninka joogay geel ca- ku ku maalaya geelii baa ha- eh, ge- iga jabay hadduu eh, hadduu ciidan- ciidanka eh, ay isku qabsadaan uu qoryo qaato ciidanka la dagaalamo shacab maaha waxaan dhacdo- dhacdada waxaa u dhacday maalinkii hore boolis baa horta leelay meesha deganaa colaad yacni eh, marka boolis baa horta maalinkaa hore leelay waxaa ka dambeeyey markaa colaad baa laisu soo hub- hubgurtay oo ilaa shan maalmood toddoba maalmood labada dhinacba mobilization baa jiray xilliga iyada ah anagu waxaan ognahay wixii maatida ahaa iyo kulli ah meeshaday ka baxeen waxaana caddaynaya eh, liiska geerida labada dhinacba oo la garanaya marka arrintaas anagu xogta aanu hayna hadda totally wax shacaba ku dhintay ma jiro comment waa la isku xidhi karaa post iyo comment waa isku mid message waa la isku xidhi karaa fariinta la isku xidhay baa muhiima yani sida loo dhigay comment baa la isku xidhaa haddaad tidhahdo madaxweynaha hala dilo ood comment ku qorto iyo haddaad post ku qorto iyo haddaad message ku qorto waa isku midka marka horta fahanka ahaan comment baa la isku xidhaa mahee yani qof aan waxba biinayoo meel uun faalla ku qoray madaxweynaha la dilo miyuu qoray madaxweyne Ma- ah, waan tusaa- waxaan ku siinayaa baashi ma odhanin ma huba anu qofka la qabtay ma garanayo laba qofka koomentiga loo xidhay ee hadda xidhan magaciisa ha- halaga dhiibo kolku interviewga dhammaado kadibna eh, isoo weydiiya aduu xidhin kale waxaan ogahay wax u xidhan inuu jirin Ah, yaan ogahay oo been tahay waa laba yani fahankan dadka siinaya comment baa la isku xidhida labada comment waa la isku xidhi karaa boostiga waxa lagu qoro iyo commentiga waa isku mid marka wuxuu qoray oo ra'yigiisu cabiray baa qofkii lagu xidhaa laleeyahay ra'yi khaldan hadduu cabiray waa la xidhi karaa sharciyan ceebna maaha afartu way jiraan afar wiil baa xidhan waxaan saxayay markii hore baryaha suuqa waxa laga yidhaha comment waa la isku xidhaa comment waa la isku xidhi karaa Mhm.
dadka inaan fahansiiyo commentigu boostigay la mid tahay tiktokay la mid tahay marka yacni in la yidhaahdo dad F- facebook wax ku qoray ama comment ha ahaato ama boosti ha ahaato ama sharing ha ahaato waxay dooni dad yacni eh, falcelin ay ka sameeyeen oo siyaasadeed social media ay ku qoreen baa loo qabtay haddii la leeyahay afar qof baa xidhan afarta qof ee xidhan waa weriye eh, mas-uul hore qof ahaan jiray hadda laakiin aan mas-uuliyad haynin iyo laba activist laba dhalinyaro activist- activist yaa xidhan afartaasaa xidhan qof shanaad ma jiro kusoo wada horta bil un bayna hadda bil bishan gudaheedan baana la xidhay afartaa qof waxaa lagu eedeeyey oo eh, eedooda ay tahay in ay sumcad eh, sumcad eh, dil ku sameeyeen hay-adaha amniga inay ka been sheegeen duruufaha jeelka inay damceen inay ka faa'iidaystaan eh, dhibaato jeelka ka dhacday oo qof ku dhintay yani eh, daryeel iyo hawl la xidhiidha xanuun ah oo ay marin habaabin iyo kacdoon samaynayeen marin habaabin iyo kacdoon iyo been abuur in la sameeyo qawaaniinta dalka iyo internationaliba waa wax sharciga lagu horgeyn karo kaasi wuxuu ahaa hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee mustafa cagjar oo gebi ahaanba dafiray xasuuqiyo isxigxigay oo waayihii dambe maleeshiyaadkiisa ay ka geysteen dhulka soomaali galbeed ee ay etoobiyaanku xoog ku haystaan sidoo kalena wuxuu sheegay cagjar in dadka shacabka ah ay u xirayaan commenti ama ra'yi uu ka dhiibtay beejka uu cagjari ku leeyahay facebook
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena caawa waxaan kaga hadlaynaa miraha loo yaqaano fennel seedka ama xawaajka udgoon runtii mirahan loo yaqaano xawaajka udgoon ama fennel seed waa miro ka mid ah xawaajyada udgoon ee cuntada lagu carfiyo islamarkaasna u leh bani aadamka muddo dheer ay u adeegsan jireen dawo ahaan waxaa la aaminsan yahay in mirahani ay ka hortag u yihiin cudurro badan islamarkaana ay wanaajiyaan caafimaadka guud mirahan iyagoo ceyriin ah ayaa la cuni karaa ama shaah ahaan ayaa loo karsan karaa waxaana lagu yaqaanaa inay hagaajiyaan dheefshiidka waana sababta inta badan loo isticmaalo raashinka kadib mirahan xawaajka udgoon loo yaqaano ama fenalseidka waxaa ku jira maadooyinka awoodda badan ee lidiga ku ah sunta hurka iyo bakteriyada waxaa kaloo laga helaa nafaqooyin kala duwan sida macdanaha cober botassium calcium selenium xadiid zing manganes iyo vitamin c faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay xawaajkan udgoon waxaa ka mid ah kow waxa ay yareeyaan in jirka uu biyaha kaydiyo waa dareero dabiici ah oo diuretic ah oo jirka biyaha ka saara waxayna si cajiib ah u saaraan sunta dheeraadka ah iyo dareeraha jirka labo ka hortagga dhiigyarida macdanta xadiidka ee ku jirta miraha fenelka waxay muhiim u tahay samaysanka borotiinka ama himogolobiinka sidaas awgeed waxay ka caawinaysaa dadka inay ka hortagto dhiigyarida sidoo kale maadada histadiin ee ku jirta mirahan waxay dhiirigelisaa samaysanka borotiinka ama himogolobiinka waxay kaloo ka caawisaa samaysanka waxyaabaha kale ee dhiigga uu ka kooban yahay saddex dhimista miisaanka mirahan ee loo yaqaano xawaajka udgoon waxaa ku badan maadada faybarka kaasoo ka qayb qaata dhimista miisaanka iyo inuu qofka dareensiiyo dhereg wuxuu kaloo yareeyaa in dufanka uu ku ururo jirka waxaana uu wanaajiyaa jirka inuu cunnada ka nuugo nafaqada afar daaweynta gaaska iyo dheefshiidka ayuu u fiican yahay inta badan miraha fenelka waxaa la cunaa ama la cabaa raashiinka kadib si looga hortago dheefshiid xumada iyo cilladaha kale ee caloosha la xidhiidha shan ka hortagga kansarka mirahan xawaajka udgoon wuxuu awood u leeyahay in jirka uu ka ilaaliyo kansarka maadaama ay xambaarsan yihiin maadooyinka flavinoyska iyo fenoliska kuwaas oo joojiya koriimada unugyada kansarka mirahan xawaajkan udgoon oo la isticmaalo maalin kasta waxay ka hortag u noqon kartaa cudurka kansarka noocyadiisa ku dhaca naasaha iyo beerka lix nidaamka cadaadiska dhiigga mirahan xawaajka udgoon oo la calaaliyo waxay kordhisaa maadada nitraidka taasoo caawisa in cadaadiska dhiigga ay ku ilaaliso heerkiisa dabiiciga ah sidoo kale mirahan waxa uu hodan ku yahay maadada botassiyamka taasoo dheelitirta biyaha jirka islamarkaasna muhiim u ah kontaroolista cadaadiska dhiigga toddoba kobcinta caafimaadka beerka mirahan waxaa ku jira xaddi aad u sarreeya oo macdanta selenium ah taas oo wanaajisa shaqada beerka islamarkaasna sunta ka saarta mirahan oo la cuno ama shaah ahaan loo cabo waxa uu sare u qaadaa caafimaadka beerka wuxuuna ka hortagaa infekshanada ku dhaca beerka sideed caafimaadka indhaha mirahan wuxuu indhaha ka ilaaliyaa hurka ama inflamationka waxa loo yaqaano sababtuna waa vitamin c-ga iyo asidka aminowga ee ku badan mirahan kuwaasoo ka caawiya daryeelka indhaha mirahan wuxuu u fiican yahay ama uu yareeyaa cuncunka isha iyo indhadaalka sagaal mirahan wuxuu ka caawiyaa dadka inuu hormariyo aragtida indhaha sababtoo ah waxaa ku jira vitamin a iyo maadooyin kale oo aragtida faa'iido badan u leh toban wuxuu u fiican yahay mirahan soo saarka caanaha hooyada nuujinaysa sababtoo ah waxaa ku jira maadada loo yaqaano anethol agent kow iyo toban wuxuu u fiican yahay xanuunka loo yaqaano halitosis ama af urka dadka ka cawda ama neeftooda oo soo shiirta ayuu aad iyo aad ugu fiicanyay mirahan xawaajka udgoon laba-iyo toban wuxuu hormariyaa miisaanka ee dadka oo buurbuuran ama dadka overweytka loo yaqaano wuxuu ka caawiyaa jirkooda inuu lumiyo miisaan badan baruurta uu gubo islamarkaasna uu dhalaaliyo uu ka saaro qashinsaar fara badan qaabka loo isticmaalayo mirahan ugu horeyn waxaa lagu radiyaa ama lagu shubaa mirahan biyo ayaa lala dhigaa habeenkii oo qandaca subax xigana waa la karkarinayaa kadibna sidaas ayaa lagu cabeeyaa ama shaah ayaa lagu darsadaa waxaan laga isticmaali karaa hal qaado oo miraha ah ayaa laba galaas oo biyo ah lala dhigayaa habeenkii kadibna subaxii ayaad cabaysaa caloosha oo maran wax dhibaato ahna uma lahan uurey iyo nuujin aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaa aad weli maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaana aynu aadno dhanka iyo shabeellaha hoose beesha tunni oo kamid a beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa macalimiin kasoo jeeda dowro diiniya loogu soo gabagabeeyey magaalada kuunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose dowradan diiniga ah ayaa waxa ay socotay muddo bil ah waxaana macalimiinta loo qabtay ay yihiin macalimiin loogu talagalay in dadka baadiyaha ku nool ay dacwada gaarsiiyaan caruurta yaryarna ay qur-aanka baraan munaasabad ballaaran oo ka dhacday masjidka abuubakar as-sidiiq ee magaalada kuunye barow ayaa waxaa kasoo qaybgalay salaadiin nabadoono culimo iyo mas-uuliyiin ugu horeyn maamulaha dowladda loo qabtay macalimiinta kasoo jeeda beesha tunni ayaa ka warbixiyey dowladda iyo duruustii lagu qaatay dowradan ood boorka ka akhriseen magaceeda waxaa la yidhaahdaa dowratu saalim mowla abi xudayfa shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa man lam yujawid ilqur'aana aasimu dowradan waxaa loogu talagalay macallimiinta qabaa'ilka ee dega shabeellada hoose gaar ahaan tuulooyinka iyo baadiyaha duruustay ku qaateenaan rabaa marka inaan gudagalo culuumul qur'aan waxay uga qaateen dowradan tasxiixu tilaawati alqur'aan iyo tafsiirka qur-aanka kariimka suurat lanfaal ila atawba culuum lqur'aan waxaa kalooy ka qaateen muqadimat ljazariya waxaa kalooy qaateen caqiidada waxay ka qaateen khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati saxiixa fiqina waxay ka qaateen talkhiis sifatu salaati اnnabiy sala allahu calayh wasalam siirana waxay ka qaateen arjuuzat lmii'iya aلzuhd wالraqaa'iqna waxay ka qaateen laysa alqariib qariib الshaami wاlyamani waxaa kalooy qaateen fan lilqaa dadka say wax ugu jeedi lahaayeen oy ugu muxaadaray lahaayeen oy kitaabada ugu akhri lahaayeen luqatuljasadka iyo kullina waa la baray khadulcarabiyay qaateen khadu musxaf ka qaateen waxaa kalooy qaateen daliil الطaalib litacliimi اlqira'ati wاlkitaaba asigana way qaateen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala
intaas kadib suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda wuxuuna u mahadceliyey xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuuna dhanka kale fariin u diray macalimiinta dowladda qaatay bacda taxiya alxamdu lilah ilaah baa mahadsan allihii naga dhigay dad muslimiina waxaan u mahadcelinaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ugu horeeyo amiirkeena abu cubayda xafidahullah waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa walaayada gobolka shabeellada hoose dhammaan marti sharafta ay ugu horeeyaan culimada ay ku xigaan nuqubada waxaan leenahay jasaakum allahu khayr waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa bahda cilaamka oo run ahaantii juhdi badan ku bixinaysa waxyaabihii aan qabanno oo ilaahay uu noo fududeeyo inay adduunka dhan gaarsiiso u taagan mar walbaba waxaan leenahay miisaankiin xasanaadka allah idiin saaro waxaan halkan dardaaran uga jeedinayaa macallimiinta macallimiintan macallimiinta magaalooyinka way ka duwan yihiin waa macallimiin baadiyo reer guuraa iyo maguurtab ah macallimiinta waxaa laydinka rabaa ammaanaad qaadeen ammaanadiina inaad ilaahay ugu dhowaataan oo ummaddaas oo aan ka dhalannay oo miyiga joogo xoolo dhaqatada ah inaad wax fahamsiisaan ood wax gaarsiisaan ayaa laydinku talagalay xil baa qaadeen xilka aa qaadeen inaad gudataan dadka u tegaysaan waa ehelkiinna waa waalidiintiinna waa walaalihiinna waa carruurtii aad dhasheen marka waxaa laydinka rabaa inaad u dhimrisaan dadkaas aad u socotaan aad soo dhowaysaan diinta ugu yeertaan ilaahay waxaan ka baryaynaa aanan aafaan lahayn in ilaahay na siiyo wixii aan ka soo tagnayna wax barakale ilaah nooga dhigo khaatimadeennana shahaadii towxiid allah noogu khatimo wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam sidoo kale sheekh fu-aad moxamed khalaf oo ka mid ah culimmadii goobjoog ahaa munaasabadda ayaa dhankiisa hadlay wuxuuna jeediyey mowduuc la xiriira alla ka cabsiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله سبحانه وتعالى خلقك دمان وهو دردارمي الله إني كعب صدان allah wuxuu leeyahay waxaan u dardaaranay dadka idinka idinka horreeyey iyo idinkaba allah inaad ka cabsataan taqwadu waxaa lagu soo koobaa laba arrimood wa hiya alimtithaalu biamri illaahi waijtinaabu maa nahu canhu in allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna faray inaan fartoonno wuxuu naga haray in aan ka hadno wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waquluu qowlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayaqfir lakum dunuubakum wman yuطic illaaha warasuulahu faqad faata fawsan cadiima aayadan alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay laba arrimood haddii annaga aan la imaanno laba shay buu noo ballan qaaday midda koowaad waxaa weeyaan qowlu sadiid kelimatu tawxiid in la xaqiijiyo kelimatu laa ilaaha ila allah yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waa kow alle ka baqa waquuluu qowlan sadiida towxiidka barta oo nasriya oo dadka gaarsiiya laba ila alla noo ballan qaaday adduunka acmaasheeda alle waa hagaajinaya aakhirana waa noo naxariisanaya yuslix lakum acmaalakum wayaqfir lakum dunuubakum waman yutic illaaha warasuulah faqad faaza fawsan cadiima akhiiran imaam cali bni abi aalib raximahullah waxaa la weydiiyey taqwada inuu fasiro wa huwa yowmaidin amiiru lmu'miniin isagoo mu'miniinta amiiru abaa waxali yaa amiira almu'miniin ma hiya ataqwa qaala radia allahu canhu alqawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil walqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi raxiim afar buu ku tilmaamay imaam cali bni abi aalib taqwada kow alkhawfu min aljaliil allah in laga baqo fi siri walcalan markaad keli tahay iyo markaad dadku dhex jirto labo alcamalu bitanziil qur-aanka in lagu camalfalo qofka inuu qur-aan ku camalfalo naftiisa ummaddana ay ku camalfasho saddex alqanaacatu bilqaliil qofka wixii ilaahay sii inuu ku qanco gacanta bini aadanka uu ka quusto midda afaraydo walisticdaadu liyowmi raxiim aakhire inuu u diyaargaroobo laabud weeye qof kasta oo annaga naga mida adduunka maalin buu ka tegayaa isagoo diyaarsan inuu ka tago walisticdaadu liyowmi raxiim taqwadaasaan dardaarmaynaa wallahu subxana watacala aclam suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalada ballaaran oo ay beesha tunni ku bixinayso howlaha dacwada awran allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allaha dilsadan mubaarakada isugu kaayo keenay uma waxaan mahad gaar u celinaynaa beesha aan reertunni oo maanta xaflado aada u waaweyn horeyna u soo dhigtay maantana hadda u dhigayso oo wax badan macallimiintoodii ka saxayso qur-aanka kariimka marka beesha waxaan leenahay dufcadii afraad ayaa tan ah ee macallimiinta loo soo xiraayo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaalaa qarashka ay ku bixinayaan iyo juhdiga iyo sacyiga iyo wanaagga ay gelinayaan ilaahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro waa awalan suldaankoodii kow ka yahay nuqabadii micnaha wadoonadoodii iyo micnaha ganacsatadoodii iyo beesha si guud ahaaneed oo kharashkaas ay ku bixinayso macallimiintana waxaan leeyahay juhdi gaar ayaa laydinku bixiyey marka haddii maanta reer tunni waxay noqotay beesha ugu horreysa oo gobolka kudayasho mudatay oo maanta beelo badan ayaa idinka gadaal qaatay oo laakiin wax badan sii aflaxay adinkana waxaa ogaanaysaan macallimiiney maanta maxay ahayd reer tunni waxay idin dhiibteen dheerkoodii ciyaalkoodii ayay idin dhiibeen marka juhdiga hadda dhaqaalaha laydinku bixiyey waqtigaa laydin geliyey waqtigaas inaad wax ku keentaan ayaa la rabaa oo la arko haddii wixii ka dambeeyo ilmaha maxay ahayd reer tunni oo tajwiidka dhinac walba uga saxan hadduu ilaahay karaano waxaan leenahay ilaahay garabkiini allah galo injineer awgaab oo ka mid ah waxgaradka magaalada kuunya barrow ayaa dhankiisa la dardaarmay macallimiinta dowladda la siiyey dhammaantiin waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wiilashaan macallimiinta ah macallina ahaa haddana doorayar kala kala ka soo baxay haddii macallimiin oo maanta baadiyaha ee meelahaas dugsiyo ku haayay oo fadligooda karaamadooda uu soo gaaray inay meeshaan waxay soo marteen iyo aqoontoodii noo soo bandhigaan heerkan ay gaareen alxamdu lilah ilaah waa mahadinaynaa subxaana wa tacaala sideedba waxbarashada qolba heer waayo marba meel ay soo joogtaan hadda shale alifley ahayd maanta waxaad taagan tahay mucallim macallimna waxaa waaye nin wax soo saaro macallin hadda tahay waxbaad soo saaray cunugan lagu keenaayo asagoo maanta alif qori kara ama kaseenin ayaa lagu keenaya waxaa lagaa rabaa inaad soo gaarsiiso heerka adiga maanta aad taagan tahay mucallim luquuqiyaadaad soo gaarsiisa lagaa rabaa ilaah laga soo alaa laga sugaa ilaahay u tala saartaa macallimiinta nalaji kuwa nagamaqambo ammaanada loo dhiibtay inay u gutaan siday u ballanqaadeen
ugu dambeyn sheekh cabdi samed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa munaasabadda waxa uu ka jeediyey kelimad muhiim ah oo la xiriirtay asaaliibta dacwada taasi uu ku socotay macalimiinta dowladda loo soo xiray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله سبحانه وتعالى يا أمها لقينا نعمك السفرها بدن ودشي نكوك لديستي وحكرا أمها لقينا جزاهم الله خيرا رمان kasoo qaybgalay culammada iyo akhyaarta kale iyo macallimiinta iyo martisharaf kale joogo ilaahay subxaana watacaala miisaanka xanaadka allah u saaro axibati fillaah addacwa ila allahi waa howl muhiim ah oo qof kastoo muslim ah laga rabo dadka inuu diinta ilahay sanadaadka u yeero waa mogtahay waa wadiifadii ambiyada tafaasiir badana laga sheegay culammada ay ka bixiyeen addacwa ila allahi macnaha uu xeel dheer waa hiya dacwatu nnaasi ila alislaami bilqowli walcamal dadka mugta in loogu yeero islaamnimada in loogu yeero in la fahansiiyo islaamnimada inay dhaqan tahay in la fahansiiyo oo aysan ahayn sheegasho oo qofka afka sheegto oo islaama ahayn keliya aysan ahayn marka waxaa jirta asaaliib loo muro dacwo markii la gudanayo oo hadda raggan meesha fadhiya ee dacwada loo soo gabagabeynaya inay hadaf ka dhigtaan la rabo awalan markaad daaci tahay waxaa laga rabaa tashkhiisu daa'i fi lmadcuuyiin wa taxdiid iddawaa dadka aad dacwada ugu yeeraysa meesha ay ka jiran yihiin ood marka hore xoole ogow intay ka jiran yihiin dadka ninka daaciya wuxuu la tusaayaan dhakhtar soo maha waa dhakhtar dhakhtarka waxa wayaan marka uu ku daaweynaya muxuu ku weydiinayaa intee lagaa hayaa soo maha haddaanan uu ku dhihin murta intee lagaa hayaa waxaa suuragal ah daawo ku dulaysa inuu kuu qoro soo maha intee lagaa hayaa dadka aad dacwada ugu yeeraysaan meesha laga haayo ogaada maxay u baahan yihiin dadkii qofkii ka tago oo ilaahi subana watacaala kitaabkiisa baran waayo alla caabudi waayo asagana muxuu la kulmaa muqta inaa isku dhexwo dacwadaade ayaana laga rabaa ikhwaani waxaa kale insha alla taala ku dadaarmi lahaa dadka dacwada ka shaqeeya inay mogtahay manhaj ka dhigtaan qodobadan soo socda koow alikhlaas ilaahay dartiisa inaad shaqadaas u qabanaysa waliba raggan ducaadda ah hadda soo qalanfulay ee la rabo shaqo in loo diro oo dadka ehelkooda inay dacwo gaarsiina la rabaa dacwadin waxaa la rabaa ila ilaah dartiisa idinka noqoto oo alla dartiisa u qabanaysaan haddii saa idinka noqoto qulubtiin ay ku weynaato acmaasha ilahi subana taala waa idin barakaynaya dadkaana ilahi subana jahli waa ka saaraya alikhlaas waxa weeyaan waa waa ruuxu diin waa diinta ruuxdeeda waay camal aan ikhlaas ahayn ilahi subana taala ma aqbalaayo ma aqbalaayo marka waxa weeyaan ikhlaas inay kaa noqoto shaqada aan qabanayso ha lagu ammaano ma aha wax a ku heshid ma aha sharaf a ku heshid ma aha ilaahay dartiisa waa inay kaa noqoto waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaani qalbigaana inay ku weynaato fadliga ee leedahay dacwada maxaan ka helaynaa dadka dacwo haddaan gaarsiino waxaa midhaha aan guranayna maxay tahay iyo ajirka iyo sawaabka aan ka helayna maxay tahay inay qulubteena ay ku weynaataan laga rabaa dad ducaada ayaa tihiin dacwada hal qof oo ilaahay subana tacaala sabaabtaada untay uu ku soo hormooniyey ilahay sabab kaaga dhigay ayaa adduunyada kaaga khayr badan ilahi subana wataala xawadisanna acmaasha inu naga aqbalo ilahi subana wataala xawadisanna dunuubta inuu dhaafo ummaddeena allah noo islaaxiyo jahliga allah ka saaro xaqa allah fahansiiyo cadowga ilahi subana wataala isaailka ah ee ummaddan duulaah ku ah allah jibiyo ilahi subana watacaala waxaweyaan cadowgaas ha jibiyo ilahi subana wataala waxaan wadiisanaynaa roob khayr qadan inuu na siiyo deegaankan inuu noo islaaxiyo cudurrada iyo aafaadkana ilahi subana wataala naga dulqaado hada wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam gabagabadii qaar ka mid ah macalimiinta dowladda loo soo xiray ayaa waxaa mikrofoonka la dhex maray wariyahana mubaarak cumar isaguna weydiiyey su-aalo la xiriira duruusta ay qaateen iyo shucuurkooda waa tahay dhegeystayaal waxaan wala sala yeelanay qaar ka mid ah macalimiinta dowladda la soo xiriyey ee beesha tune kusoo dhawow marka hore warbaahinta islaamiga alfurqaan adiga magacaa ku bilaabaya idaacadda alfurqaanka dhow magaaga maystalka dhexe macalin cabdiraxmaan abu mus'ab cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay macalimiinta halkan dowlad lagu soo xiraya maanta bal ka waran shucuurka aa ku aadan dowladiina zaa'id zaa'id shucuurkaan eed iyo eed ka asina meeqay ayadin socotay soddon birniis dareerta hal bil waa gartay dowladda yaa idin qabtay dowladda wilaayadda shabeellaha hoose waa gartay dowladda yaa loo qabtay iyadana guud ahaan macalinta beesha shangumaas dowladda duruusaad ku qaadateen maxaa ka mid ahaa duruus aad iyo aad u faraha badan tafsiirka qur-aanka kariimka tasiihul qur-aan khud aqiidatika laysa alqariibu duruus aad iyo aad oo badan oo asal koobkanayn magacyo kee maanadaqaadar maanadaqaadar waxaad ka mid tahay macalimiinta halkaa maanta dowlad lagu soo xiraya bal ka waran shucuurkaa ku aadan dowladiina shucuurtiid walasa koobkaraaya meet macnaa eedi eed weyn marka dowlada idin qabtay dowromini qobade macnaa wilaayada shabeellaha hoose gaar ah martoo dacwa ka waran sidee ka faa'iidaysan dowladda faa'iid oo asal koob karaya marka mabsal hal karo wal un wal waraab wal baro mase mabsal halo marka kitaabo badan ka faa'iidaysan jaan xaqiiqatan wal oo macnaa asal koob karaya meeba waa gartay macalimiintii haddaad tihiin ma dowlad tan aad ka weydinaha mise dowlad horaa jiray dowlad tan afaro waa gartay inta macalimiinta beesha tuuna loo qabanaya bal ka waran maamulkii iyo beesha tuuna een garabsaag iyo hawsha idinku wada bal maasha allah maasha garabka ilaahay ajaan insha allah maxamed cumar sheekh waa magacay tay dowro noocan horey mu gashay haa haa al afar marayn tookadan dowro jaleen afar dowraad inay qabtay wacyigeena intuu egyahay maasha allah aad i balaaran meel sal koobkaraay meh axmed maxamed cabdal waxaad ka mid tahay macalimiinta beesha tunne ee dowlad loo soo xiriyey bal ka waran shucuurkii haddaad tihiin macalimiinta beesha tunne maasha allah shucuurkii maasha allah eed ifayle kimaati anigu koymaha dhanka wayaan maasha allah maalimiinta tun dhammaan sal ururiyey marka haddaad tihiin macalimiinta beesha tunne maxaad kula talinahayd macalimiinta kale ee qabaa'ilada kale maasha allah inaan walbaradano tajwiid inaan baradano macalimiinta qur-aanka isku saxan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo jimco walba xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan gaar ahaana waxaad ku maqashaan barnaamijka dhuuxa waxaa alaaba xubintan inoo soo jeediya maxamed sheekh
waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo xiliyadan oo kale habeen weliba jimco aad kala socotaan warbaahinta alfurqaan taasoo aan kusoo gudbino howlgallada militari ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobada xubinta caawa aad ku dhegaysan doontaan ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaa ka mid ah maalinnimadii jimcaha shan iyo labaatanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan saddex iyo labaatanka mey laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay subax hore qarax la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya oo ku sugnaa laboorka magaalada baydhabo isla gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa weerar habeenelmada waxay ku qaadeen saldhig ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin gudaha degmada diinsoor ee gobolka baay mana jirto faahfaahin dheeraada oo ku saabsan oona soo gaartay markan ee gobolka gadow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xerada ciidamadaas oo duuliyaasha etoobiya ku leeyihiin degmada baar dheere ee gobolka gadow arbaco sagaaliyo labaatanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan toddobai labaatanka mey sannadda laba kun shan iyo labaatanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar dhabagal ah u dhigeen askar ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo halka loo yaqaano burjeedka dhimashada waa laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii weerarka kamiinka loo dhigay khamiis labada dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan sagaaliyo labaatanka mey laba kun shan iyo labaatanka hiiraan guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qaraxa ku qaaday xiro ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin gudaha degmada buula burde ee gobolka hiiraan waxaana jira khasaaro gaaray ciidamada dowladda federaalka mana soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxaas mar kale iyo gobolka baay ee koonfurta soomaaliya qaraxa lala beegsay ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ka dhacay gudaha magaalada baydhabo qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay qaraxa mas-uuliyaddiisa waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad aalaaba ku dhegaysataan howlgallada militari ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybahooda kala duwan intaan tan mid la mid aan hawada dib aan ugu kulmayno nabadgelyo
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي